جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ee maraykanka oo walaac xoogan ka muujisay awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta iyo fashilka ku yimid kooxda ridada soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii xasminta ah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda hogaanka dhaqanka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka tacsiiyey istishaadka naqiibkii beesha xawaadle ee ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyadda maraykanka kula beegsadeen degmada moqokori wilaayada islaamiga ee bay ayaa ka warbixisay howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas shaqaalaha duulista hawada ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah oo ay sameeyeen بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay afarta bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta iyo fashilka ku yimid kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cabdulqaadir rabbaani la taliyaha madaxweynaha maraykanka ee arrimaha afrika gaalka lagu magacaabo muscad boolos ayaa ka deeriyey xaaladda amni darri ee kooxda ridada soomaaliya waxa uuna shaaciyey in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ay ka walaacsan tahay kobaca awoodeed ee geesyada towxiidka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waraysi uu siiyey warbaahinta al-jaziira ayuu muscad boolos ku sheegay in kooxda ridada soomaaliya uu xaalkoodu haatan uu aad u liito halka mujaahidiinta al-shabaabna ay ku tallaabsadeen ayuu yidhi horumar baaxad leh iskuna fidinayaan dhul aad u ballaaran بالموضوع الصومالي طبعا الوضع آه، سيء جدا الحقيقة يعني آه، بتمرق بمراحل مرقت بعدة مراحل يمكن في بعض المراحل شفنا بعض التحسن ولكن arrinta soomaaliya dabcan xaaladdu aad ayay u xun tahay runtii waxay soo martay marxalado kala duwan laga yaabee marxaladaha qaar waxaan aragnay xoogaa horumar ah laakiin xaaladdu dhowaanahan aad ayay u xun tahay waxaana aragnaa in al-shabaab ay horumar samaynayaan oo ay isku fidinayaan dhul aad u ballaaran oo ka kooban tuulooyin deegaano iyo magaalooyin waana arrin aad looga walwalo آه، وبعض البلدات وهذا شيء آه، مقلق جدا
la taliyaha madaxweyne trump gaal muscad boolos ayaa dhanka kalena si guud waxa uu walaac aad u xoogan uga muujiyey xaaladda amni darri ee ka taagan geeska afrika waxaana hadalkiisan uu imaanayaa xilli uu fashilmay duulaankii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday gudaha wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid rabbaani kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii xasminta ah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda xaaris cabdulqaadir ayaa ka waramaya
كره على المعتدي كره لجنة الإسلامية الأحرار kataaba ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo ka mida aflaamta jihaadiga kaas oo si waafiha usoo bandhigaya sida u dhaxay dagaal culus oo dhowaan ka dhacay degmada ceeldheer ee ku taal wilaayada islaamiga galguud ee bartamaha dalka soomaaliya howlgalkan ayaa allah fildigii u dhacay sida ay mujaahidiintu usoo qorsheeyeen waxaana muuqaalkan ay soo saartay kataaba ikhbaariya lagu daawanaya qaabka u dhacay weerarkii qorshaysnaa ee mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigyada maliishaadka murtadiinta waxaa la arkayaa mujaahidiinta oo si istaraatiiji ah ugu dhaqaaqaya saldhigyadii muhiimka ahaa ee magaalada ay ku lahaayeen murtadiinta taas oo ugu dambeyn keentay inay mujaahidiintu si buuxda la wareegaan gacankuhaynta degmadaasi sidaba filimkan lagu daawanayo iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan xarumaha murtadiinta xilli la baacsanayo firxadka milishaadka ridada ee dagaalkaasi ka badbaaday عدونا الفرش من غدة والمرتبة يصلى يحرق منا ويوم الحساب النار لابد ما يجرع الحسرة عدونا الغاشم الغدر firxadka cadowga ayaa ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badan ee ku jira filimkan kooban balse soo bandhigaya wacdaraha ay mujaahidiintu ka dhigeen macrakadii dhowaan ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kama marna muuqaalkan inta uu soo bandhigayo khasaaraha baaxad leh ee gaaray cadowga in dhanka kale uu bannaanka keeno xaqaa'iqda wuxuu ka dhacay magaaladaasi iyo khasaaraha xooggan ee murtadiinta allah fildiga la gaarsiiyey taasoo bannaanka soo dhigaysa sida kusoo idlaaday howlgalkaasi oo ahaa mid shaafiya qulubta muslimiinta gaadiid khaniimaha ay qaarkood ku rakiban yihiin qoryaha culculus ayaa la arkayaa inta uu socdo muuqaalkan waxaana ka mid ah khanaa'imta usoo gacan galay mujaahidiinta qoryo ay lahayn cadowga kuwaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee hubka filimkan waxa uu sidoo kale diiradda saaraya soo bandhigidda beenta iyo wararka marar habaabinta ah ee madaxda riddada ka faafiyeen weerarkii guulaystay ee dhowaan ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kaas oo ay murtadiintu isku dayeen inay qariyaan khasaaraha gaaray ciidamadooda
waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwa habow ah ciidankeennuna waxay daba joogaan kooxdii magaalada intii dhimatay ama dhaawacantay marka laga reebo kuwii kale oo meydad iyo dhaawac wata oo sii laabanaya ayay sii daba joogaan ciidanka saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwa habow khasaaraha dagaalka ku soo gaaray kooxa kooxda khawaarijta qiyaastii meydadka hadda la hayo waa sodomeeyo laakiin waxay qaateen oo la hubaa meydad kale iyo dhaawacyo badan oo gaaraya ilamaa lixdan khasaarahooda dhimashadu wuu gaarayaa dhaawacooduna ilaa konton ayuu kor u dhaafay xogta aan helayno geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimad kale ay cadowgii ugu babacdhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsan waa idinka mahad celinaynaa waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimad kale ay cadowgii ugu babacdhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsan yahay
si kastaba muuqaalada cadcad ee kitaab al akhbaariya waxay soo bandhigayaan muuqaalo si toosa u burinaya sheegashadaasi oo ah mid ay markan itusi itaabsi uga jawaabtay kamarada kitaab al akhbaariya bakhtiyo fara badan oo dhooban barxadaha iyo sidoo kale goobihii lagu dagaalamay iyo sidoo kale saldhigyadii lagu dagaalamay ayaa ka mid ah muuqaalada muhiimka ah ee uu soo bandhigayo filimkan macrakadii ceeldheer waxay ka mid ahayd weerarada abaabulan ee mujaahidiintu kula xisaabtamayaan cadowga islaamka waxaana allah fadliga dagaalkaas oo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ee mujaahidiintu ka soo saareen murtadiinta looga dilay in ka badan lixdan askari oo murtadiin ah kuwaas ay ku jireen saraakiil badan oo horboodayey dagaalka shareecala dirirka ee ka dhanka muslimiinta iyo sidoo kale askar calashadshaqaystayaal ah kuwaasoo bakhtiyadooda ay kitaab al akhbaariyah muuqaalkan ku soo bandhigtay si ay cibro ugu noqdaan kuwa ka dambeeya ee murtadiinta ah ee weli u taagan damaca iyo iskudayaga ah in ay tirtiraan nuurka shareecada islaamka
hogaanka dhaqanka wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ka tacsiiyey istishaadka naqiibkii beesha hawaadle ee ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyadda maraykanku kula beegsadeen degmada moqokori xasan cabdiraxmaan ayaa sii ambaqaadaya ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo ku hadlayay afka hogaanka dhaqanka ee qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka allaha u naxariistee naqiibkii beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre uu laba habeen ka hor diyaaradaha dowladda siliibiyadda ee maraykanka ay ku dileen guri uu ka deganaa degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan ugaaska ayaa ugu horeyn dhammaan bulshada soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geerada naqiibka si gaar ah ehelkii iyo qaraabadii uu naqiibka ka tegay isagoona tilmaamay in qof weliba maalin geerida uu dhadhaminayo naqiibkana loo beegsaday in beeshiisa uu ku hogaaminayay shareecada alleh inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ina lilaahi ma akhad walahu ma acdaa wakulla shayin cindahu biajali musamaa awalan waxaa halkan tacsiyo kaga diraynaa dhammaan ummadda muslimka ah meel walbay joogto khaasatan ummadda soomaaliyeed annagoo ah hogaanka dhaqanka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala qabrigiisa khayr ha ka siiyo allah tabaaraka wa tacaalana sabar iyo iimaan hanaga wada siiyo annaga iyo ehelkiisa iyo qaas ahaan beeshii oo naqiibku ahaa xaaji cabdiraxmaan xiirey barre waxaa allah tabaaraka wa tacaala u qadaray inuu allah tabaaraka wa taala diintiisa u shaqeeyo dadka oo odiga iyo hogaanka u yahayne usoo dumo allah tabaaraka wa tacala kitaabkiisa ay ku dhaqmaan sidaas ayaana loo beegsaday oona loo dilay ugaaska ayaa dhanka kale naqiibka ku sifeeyey inuu ahaa nin ka shaqaynaya wanaagga iyo in beeshiisa uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka guud ahaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed masiirkeeda iyo danteeda nin ka shaqeeya ayuu ahaa nin wuxuu ahaa allah tabaaraka wa tacaala diintiisa jecel nin wuxuu ahaa ku dhaqanka shareecada alla tabaaraka wa tacaala marnaba aan ka labalabaynin wuxuu ahaa nin mar waliba iyo mar waliba u taagan in alla tabaaraka wa tacaala kitaabkiisaas dadka dan guud iyo qaas bay ugu jirto dareensanna maanta hadafka gaalada ay soo duushay waxaa loo dilay ee maanta gaalada ikhtiyaalkaas uga sameysay ee asiga oo gurigiisa joogo oo aan furin joogin oo oday dhaqan ay u dishine waa alla tabaaraka wa tacala kitaabkiisa ku dhaqankeeda uu u sacyinaya darteed waxaan leenahay marka alla tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto shahiidkiisana alla tabaaraka wa tacaala ha ka aqbalo reerka oo kale shareer xawaadana waxaan leenahay sabra ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa qadaray waqtigii alla tabaaraka wa tacaala ugu tiragalay inuu adduunyada ka guuro ayaa ilahay waqtigaa ka dhiga ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa shacabka muslimka ee soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan islamarkaana iska dhiciyaan cadowga kusoo duulay isagoona dhanka kale fariin kulul u diray dowladda siliibiyadda ee maraykanka maalin walba waxaa moogtaha loo isu dilayo ee laysu rafaadinayo waa alla tabaaraka wa tacaala diintiisa ummaddeena muslimka waxaan leenahay warka kaca ee maanta cadowgaa soo duulay ee maaragtay xaaqidka ah ee maanta moogtahay moogtahay waxay ugu dambeeyay casriga ah ee leyser loo adeegsado ama daro loo adeego dadka lagu laynayo ee indhaha biremageydida soomaaliga lama taabtaankeed maalin walba laynayo inaan iska fiirsano iska daawano guryaheena joogno suuragal ma aha insha allahu tacaala aan kacno ilaahay tabaaraka wa taala aan u hilino dhaqankeena aan u hilino diinteena aan u hilino maanta kor aan u kacno maraykankana waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waad khasaartay waad toogtay sheekh cabdiraxmaan barre haddaad dishayne insha allah tacaala sheekh cabdiraxmaanyaal badane way joogaan horena wax waad u leysay horena insha allahu tacaala mogtahay wax waad u samaysay laakiin waxba kuma istaagin way sii soconaysaa wayna kusii bulaalaysaa waxaana ka maqan gaalada guud ahaan in diinteenna ay tahay diin ku bulaasho dhiig diin dhiig iyo khitaal iyo ilaahay tabaaraka ugu tirigalay inay tahay marka wakhtigiinii gabagabada ahaa gaaloway waa la gaaray idinkoo haddaad nabad iyo salaamo rabtaanne soo islaam haddaad diidaanne biidn illahi alwaxid ilaxad waxyaabaha dhacayo iyo garaafooyinka idin gaarayo ka badan waad dareemi doontaan hada bilah tawfiiq sidoo kale guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ku hadlayay afka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka naqiibka isagoona si kooban ooga hadlay sifaadkii naqiibka uu lahaa waxaan halkan tacsi ugu dirayaa eheladii walaalkeen xaaji cabdiraxmaan xiirey barro shahaadadiisa allaha aqbalo waxaan leeyahay walaalkaasi marxuumkaasi shahaadadiisa ilaahay hee aqbalo eheladii iyo qaraabadii iyo owlaaddii iyo xaasaskii ou ka shishiidayna insha allahu tacaala sabar jamiil ee allaha ka siiyo xaaji cabdiraxmaan xiirey barre wuxuu ahaa nin sifaad fara badan oo wanaagsan caan ku ahaa wuxuu ahaa nin ummadda oo mas-uulka u yahay ama dhaqanka naqiibka u yahay nin allah kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala in lagu dhaqmo ugu yeerayey wuxuu ahaa nin wala iyo barihiisa ay cad yihiin kuwa beegsadayna insha allahu tacaala waxay kula dagaalameenna waa intaa oo keli ah ilaahay shareecadiisa hirgelinteeda ummadda inay wala io barayeelato ka shaqayntiisa intaasi ayaa cod lagu ahaa cid walbo waxaasi sheegtane waa lala culoobaa man qaala alxaqa qutila cid walbo xaq sheegtana waa la dilaa waxaan leenahay walaalkaasi cumri oo ilaahay siiyey subxaana wa tacaala cumrul haalib ah cumrigiisana wuxuu ugu faa'iidaystay hirgelinta shareecada islaamka iyo tadbiiqinteeda inuu ummadda gaarsiiyo ummadda inuu fikero baryahan dambena insha allahu tacaala waxyaabaha caanka ku ahaa waa waxbarashada sharciga islaamka waxaan xasuustaa in barashada qur-aanka kariimka ah oo ku howlanaa barashada siirada rasuulka sala allahu caleyhi wasalama oo aan kitaab raxeequl makhtuum ah meeluu ku bilaabay oo ku dhameeyey aan goobjoog ahaa walaalkaasi waxaan leeyahay insha allahu tacaala eheladaasi naxariistii janna allah ka waraabiyo guud ahaan waxyaabaha oo caanka ku ahaana dee waa waxyaabnaha aan sheegnay cidda dishayna waxay u dishatay oy u beegsatayna waa intaas nin walbo xaq sheegana waa la beegsanayaa cumrigiisa qaalibka ana ilaah shahaada ayuu ugu khatimay wilaayadda islaamiga ee baay ayaa ka warbixisay howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas bashiir muxiidiin ayaa sii faahfaahinaya qodobkaas isagoo waraysi gaara siinaya idaacadda islaamiga ah ee al andalus sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu ka warbixiyey weerarkii dhabagalka ahaa ee arbacadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada buurakaba howlgalkaas oo allaha fadligiis ciidamada mujaahidiintu ay ku dileen mujrim cismaan mursal cabdulaahi kaarabin oo ahaa abaanduulaha maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka isku magacaabay koonfur galbeed ugu magacaabana buurakaba isagii lix askari oo ilaaladiisa ka tirsanaa iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay soo qaniimayseen gaari kuwa ciidanka oo ay wateen maleeshiyaadka riddada sheekh abujacfar ayaa isdultaag ku sameeyey murtad kaarabin iyo dhibaatadii uu ku hayay dadka muslimiinta ninkaasi waa nin mujrim ah oo aad u dhib badnaa oo muslimiinta deegaankaas degan gaar ahaan beesha uu ka dhashay ay dhib badan iyo rafaad badan ku qabeen aadna looga caban jiray ummadda muslimka ahna dhibaato badan u geystay tan iyo taqriiban muddo aan isleeyahay afar iyo toban sano kama yarana halkaa ku sugnaa inta murtadiinta ay joogeenba iyo abxaarada ay joogeenba halkaa ku sugnaa ahaana muxariga rasmiga ah ee ciidanka hadda ku sugnaa degmada buurxakaba abaanduulana u ahaa taliya ku-xigeenna u ahaa ayuu ahaa ninkaasi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maanta soo afjaray gacanta mujaahidiinta ayuu ku baxay halkaas ayuu ku dhintay asagoo qori weyn wiila ku dagaalamayo baabuurkiisana waa lasoo qaatay alxamdulilaah ciidankii la socday qaybo fara badan oo ka mid ah oo istaafkiisa ay ku jiraan halkaasay ku baaba'een oo dhimashii dhaawac ay ku noqdeen ninkaasi marka nin noocaas ah oo wuxuu ahaa muslimka aad u dhabay oo ummadda gumaaday buurxakaba gaar ahaan degmada gudaheedii magaalada gudaheedii iyo agagaarkeediba howlgallo fara badan ka sameeyey oo ummad badan meeshaasi ku gumaaday oo ku dilay dhaqaalaha muslimiinta dhacayay oo muslimiin badan dhaqaalahoodii cunay maxay ahayd oo dad badanna isku dayay inuu gaalnimada ku biiriyo gaaleeyo nin noocaas ayuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maanta soo afjaray asagaan ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran waxaan marka bogaadinayaa insha allahu tacaala raggii mujaahidiinta ahaa ee howlgalkaasi fuliyey gaalkaasna ilaahay subxaanahu watacaala sabab uga dhigay in uu halkaa kusoo afjarmo waxaan leeyahay acazakum allahu wajazaakum allahu khayran camalkaas khayrka badan leh aad qabateen ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ilaahay camalkiina ikhlaas ha idinkaga dhigo miisaanka xasanaadka ha idin saaro jannatulfirdows al aclaana abaalkiina allaha ka dhigo si fiican baad yeesheen waajibkiinana waad gudateen muslimiintana waad ka farxiseen saad muslimiinta ugu farxiseen qalbigiina ilaahay subxaanahu watacaala farxad ha u geliyo baaraka allahu fiikum isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu baaq dheer u jeediyey maleeshiyaadka riddada ee maalin kasta ku le-anaya furimaha dagaalka runtii maleeshiyaadka murtadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco gaalka saliibiga kaga soo horreeyo gaashaanka u ah oo tan maanta hadda halkan ka dhacdayna aad dareemayso ama aada arkaysaba inay ku leedeen oo amxaara hadda meesha waxba kuma gaarin ayaga ku baaba-ay waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furunta yaallo oo meesha ku baktinaya qaarkiina ayaga oo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayaga oo dhaawacooda uu ku rafaadsan yahay isbitaalada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaadsan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo usoo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen usoo laabta muslimiintiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina kusoo laabta diintiina kusoo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad daawacantaan ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa malahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideena ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina muslimiinta ahna kusoo dhexlaabta mar kastana waa la idinsoo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey kasii qurux badan ayaa la idin soo dhoweynayaa gaalnimo inaad ku dhammaataan oo aakhirana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iidaysaan ma jirtee kasoo laabtaan leenahay insha allahu tacaala hadalka waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee baay ay sii kordhiyeen howlgallada kala duwan ee lagu bartilmaamaysanayo cadowga allaah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dhacaya magaalooyinka ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayadan waxaana u dambeeyey weerarkii duleedka buurakaba ee lagu dilay sarkaalkaas lagu magacaabi jiray kaarabiin iyo maleeshiyaadkii la socday mahadsanid bashiir ugu dambayntiine shaqaalaha duulista hawada ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah oo ay sameeyeen sida warbixinta warkaas uu ku eegayo nuur cali warsame ururka shaqaalaha duulista hawada ee kenya ayaa soo saaray ogeysiis socon doona muddo toddoba maalmood ah oo ku saabsan shaqo joojin ay samayn doonaan kadib khilaafyo hareeyey shaqada iyo saameyn ka dhalatay heshiisyo la joojiyey tallaabadan shaqo joojinta ah ee la qorsheeyey waxay carqaladayn kartaa haddii ay dhaqan gasho howlaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyne kenya oo ah mid ka mid ah xarumaha duulmaadyada ugu mashquulka badan qaaradda afrika moses midiema oo ah xogayaha guud ee kaw ayaa diiday inuu cayimo goorta ay shaqo joojintu bilaaban doonto isagoo sheegay inay bilaaban karto wakhti kasta kadib marka uu dhammaado muddada ogeysiiska hay-adda garoomada diyaaradaha ee kenya oo magaceeda loo yaqaano ka oo xiriir ay la samaysay wakaaladda wararka royters ayaa ka gaabsatay inay faalla ka bixiso cabashada digniinta shaqo joojinta ah ay soo saareen ururka duulista hawada ee kenya shaqaalaha garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ayaa sannad ka hor sameeyey shaqo joojin maalmo socotay taasoo ka dhalatay walaac laga qabay qorshe lagu doonayey in garoonka laga kireeyo adani group oo ah shirkad hindi ah oo uu hogaamiyo guatam adani oo ka mid ah maalqabeennada ugu hantida badan qaaradda aasiya kenya ayaa ugu dambayntii baabi'isay heshiiskii la soo jeediyey kadib markii maraykanku uu ku eedeeyey adani iyo toddoba kale inay laaluush dhan qiyaastii laba boqol lixdan shan milyan oo dollar siiyeen saraakiil ka tirsan dowladda hindiya eedeymahaas oo ay adani group beenisay xogayaha guud ee kawu moses midyema ayaa warqad ku taariikhaysan sebtembar labaatan saddexdeed ah oo ay aragtay wakaaladda wararka royters wuxuu ku eedeeyey guddiga ka kartidaro iyo inay ku guuldaraysteen inay u dhaqmaan si waafaqsan danaha kenya tusaalaha ugu weyn ee kartidarada guddiga iyo sida aysan xaqiiqda ula socon waa dhacdooyinkii dhowaa ee la xiriiray heshiiskii adani iyo go'aamada kale ayuu yidhi nadiema isagoona aan cayimin muddada ay shaqo joojintu socon doonto mahadsanid abuushayba warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh